habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo sabti ah labiyo labaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo labiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xadhigga ka jaray deked ay ganacsato soomaaliyeed maalgeliyeen oo ku taalla amaba laga dhisay magaalada garacad ayaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan
in dekedan la dhiso oo lagu dhiso weliba xoog iyo xoolo iyo caqli dad baraybida ay leeyihiin oo dowladda puntland maada ka gaartay ee inta muxuu ahay ee ayadu door ka qaadan karta ka qaadatay aad iyo aad ayay runtii waxay u tahay wax dhiirigelinna dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalkane tusaalay u tahay in dadka markii la abaabulo in ay wax qaban karaan waxna qabsan karaan
geesta kalena ah somalilan waxaa magaalada caasimadda ah ee hargeysa maanta ka bilaabmay howlgal lagu hubinayo xarumaha amaba xafiisyada ay leeyihiin ururada siyaasadda ee dhowaanta la furay intaa waa madax taabashadii oo maroodi jaax taageerayaasheedu waxay isugu imanayaan stadiumka kun iyo iyo wax ka badan iyo waa magaaladan ku dhasho waxaan u malaynayaa iyada inaan wax weliba ka qabin ee ay wax weliba si wanaagsan noogu dhammaan doonaan haddii alla idhaa
barnaamijyadii aad caawo kala dhagaysan jirteen ee martida mikrofoonka iyo caweyska washington ayaad dhegaysan doontaan marka horese intaasi oo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida ah aan idiin akhriyo anigoo ah sahre ciidla nuur madaxda ukrain ayaa dalkooda ku soo dhoweeyey khubro ka socota qaramada midoobay oo baadhitaanna ku samaynaya diyaarado la sheegay in dalka iiraan lagu sameeyey oo ruushka soo iibsaday kuwaasi oo ah diyaaradaha aanay cidina wadin ee daroniska loo yaqaano oo duqaymo ka geystay magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala dalka ukrain khubrada ayaa ilaa haatan la sheegay wararka hordhaca ah ee ay soo saarayaan inay tusaalaynayaan in diyaaradahaasi ay yihiin kuwa iiraan lagu sameeyo magacoodana loo yaqaano shahiid boqol iyo lix iyo soddon oo aanay cidina wadin balse ruushka ayaa dafiray oo sheegay inay diyaaradahaasi iyagu leeyihiin xukuumadda moscow ayaa ka digtay in kooxahan ka socda qaramada midoobay ay baadhitaanada sidana sii wadaan haddii kale uu ruushku tallaabo kale ku dhaqaaqi doono geesta kale hay-adaha gargaarka ee samafalka siinaya dadka dhibaatada dagaalku saameysay ayaa si fiican uga socda magaalooyinka iyo tuulooyinka dalka ukrain ee burburku gaadhay waxaana haatan socda dadaallo agabka xilliga qaboobaha ee jiilaalka fooda inoogu soo haya dadka lagu caawinayo magaalada nairobina waxaa wararka ka soo baxaya qaramada midoob andhaadee ururka midooda afrika ay sheegayaan in wadahadallo nabadeed oo lagu xallinayo dagaalka ka socda dalka etoobiya la filayo inuu maalinta isniinta ee fooda inagu soo haysaa uu ka dhici doono amaba lagu qabanayo dalka koonfur afrika kadib ballanqaadyo laga helay mas-uuliyiinta labada dhinac ee dowladda etoobiya iyo jabhadda t b l f ee ay hogaamiyaan tigreyga dowladda etoobiya iyo xulufadooda oo ay ku jiraan ciidamada milatariga ee eritereya ayaa la xaqiijiyey in dabayaaqadii sanadkii labadii kun iyo labaatankii ay ka dagaalameen islamarkaana ay weeraro ku qaadeen kooxda t b l f ee waqooyiga dalka etoobiya dagaalkaasi waxaa ku dhintay kumanaan qof waxaana ku barakacay malaayiin qof halka boqolaal kalena ay haatan qarka u saaran yihiin inay soo food saarto macaluul baahsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo weliba midowda afrika ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan ballanqaadyada ilaa haatan ay labada dhinacba xaqiijiyeen inay kulankaasi kasoo qeybgeli doonaan laba caruur ah oo yaryar ayaa meydkooda laga helay dooni ay la socdeen oo ku dhowaad afartan qof oo tahriibayaal ah oo ku qaraqantay badda mediteraneanka waxaa ilaa haatan socda baadhitaanada loogu jiro in ay jiraan dad kale oo doonidaasi saarnaa oo raqyo ruux la la-yahay meel ay ku sugan yihiin wararku waxay xaqiijinayaan inay jirtay haweeney caruurtaasi midkood dhashay oo la sheegayo in ay la socotay doonta balse aan haatan la haynin ilaa hadda xeebaha ilaalada xeebuhu waxa ay sheegayaan in lix iyo soddon qof laga helay doonida la sheegay in ay ciladu ku qabsatay biyaha malta ilaa haddana si rasmiya looma oga sida ay ku dhaceen shilkaasi warbaahinta dalka talyaanigu waxay sheegaysaa in dadkaasi muhaajiriinta qaar badan ay ka yimaadeen waddamada afrika ee saxaraha ka hooseeya islamarkaasina doonidaasi ayaa la sheegay in ay ka soo baxday biyaha dalka tunisiya wararka ilaa haatan laga helayo ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka talyaaniga ayaa lagu sheegay in dool kalluumaysi oo laga lahaa tunisiya ay ku wargelisay ilaalada xeebaha in muhaajiriinta dhibaatadu ku haysato aagga biyaha dalka malta intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg wararkii dunida fiidnimo wanaagsan khiyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilowna eh waxa maanta xariga laga jaray dekedda magaalada garacad ee maamul goboleedka puntland dekedan oo ay maalgashadeen ganacsato soomaaliya ayaa si wada jir ah xariga ay uga jareen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni waxaana warbixintan garacad ka soo diray wariyaha v o a nuux muuse birjeeb marka laga soo tago madaxda soomaaliya waxaa goobjoog ahaa madax ka kala socotay kenya iyo etoobiya si ay goobjoog uga noqdaan furitaanka dekedda garacad madaxweynaha kilirka shanaad ee etoobiya mustafa cagjar oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dekedda garacad ay muhiimad gaara u leedahay sidoo kalena ay horey usii bilaabeen tashiilaadka sahli kara gaarista oo ay ka mid tahay waddooyinka sidaad la socotaan dalka etoobiya oo dad waa dal shacab fara badan leh ganacsi badan ka socdo dhaqaaluhu korayo waxaa sii kordhi doonta baahida loo qabo in la isticmaalo dekedo fara badan sidaa daraaddeed dekedani si gaara waxaan u naallaa sidaa dalka etoobiya ahaa waxaan ku teedsannahay dalka soomaaliya oo dhan iyo geeskaba ilaa kenya ilaa jabuuti ilaa waddano fara badan marka laakiin gobollo si khaasa ay dekedu uga fog yihiin baa jira waxaa ka mid a gobollada hadda aan af carab ku dhuftay annaga deegaan ahaan ma oo keliya gobolladan dhexe deegaankanaga sida wardheer qabridahar inahaas halkaa maraya ilaa iyo nogob dhulka la yidhaah laakiin dhulka oromiya badantiisu shacabka ugu badan ku nool yahay qaybo badan oo harar ka mida qaybo badan oo arsi iyo baali ka tirsan waxay si toosa ugu dhowaan doontaa dekedda madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan laftagareen oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha dekedda garacad ay tusaale fiican u tahay deegaanada kale ee soomaaliya ay damacsan inay samaystaan dekedo saad la socotaan dekedaha maanta soomaaliya ka jiray dowlado iyo waxaa dhisay iyo kaalmo caalami ah kuwa hadda aan sugaynayna waxaan u fadhinoo sugaynay inna loo dhiso waxaan lahayn meel hebel deked baa ku taal yaa noo dhisi doono meel kastoon tagnaan weydiin jirnay dowladda hebel u teg dekeddi hana loo dhiso dowlad hebel u teg dekeddi hana loo dhiso meeshaba nagama jirteen dhismaha dekedda annagay gacantaanada ku jirtaayo waa arki weyne marka waxay tanu tahay taariikh fiican oo nala tusay oo u baahan inaan ka faa'iidaysanno madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa dhankiisa sheegay in ka puntland ahaan ay xoogga saareen sidii uu u guulaysan lahaa mashruucan runtii waxay u tahay puntland sharaf iskuday weyn bay ahayd waxaa saldhig u ahaa inay dekeddan maanta hirgasho go-aankii dowladda puntland ay qaadatay iyo hantidii ugu horreysay oo dowladda puntland ay gelisay in lagu bilaabo ganacsatadii ku dhiiratay iyo guddigii hawshaas fikraddeeda riixayay oo runtii maanta sharafta u weyn ay iyagu leeyihiin ee wadaagsan dekeddan iyo ahmiyaddeeda intii iga horraysaa sheegtay waxaan rajaynayaa hadafka liga lahaa oo ugu muhiimsan oo ah inay ka qayb qaadato deganaanshaha iyo amniga geeska mashaakilka u weyn ee dadkeenna haysta oo laga soo galo waa dhaqaale xumida iyo saboolnimada dekeddan waxay abuuri doontaa kobcin doontaa dhaqaalaha waxay kor u qaadi doontaa isdhexgalka iyo xiriirka ganacsiga waxay abuuri doontaa in dadka wax la ysugu daro oo ay waxda wadaagaan si ay u noolaadaan
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ammaanay hirgeliyayaasha mashruuca dekedda garaaca ayaa sidoo kale sheegay inay qayb ka qaadanayso dekeddani ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha gobolka
in dekedan la dhiso oo lagu dhiso weliba xoog iyo xoolo iyo caqli dad baraabida ay leeyihiin oo dowladda puntland maada ka gaartay ee inta muxuu ahay ay ayadu door ka qaadan karta ka qaadatay aad iyo aad ayay runtii waxay u tahay wax dhiirigelinna dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalkana tusaalay u tahay in dadka markii la abaabulo in ay wax qaban karaan waxna qabsan karaan shanta dowlad goboleed ee maanta soomaaliya ka shaqaysay joogtahay mid walba badday ku xihan tahay xeebay leedahay dhulbadeeday leedahay mid oo badda ka go-an ma jirto marka mid walba in ay sidaanoo kale meelaha ay badda uga agadan tahay meeshii ku habboon ee istaraatiijig ah inay dekad ka samayso intay doontaba hadla ekaateen waa dhab waxaa kale oo hadda halkan looga dhawaajiyey soomaaliya in ay rabto in ay ku biirto suuqa bariga africa waa run soomaaliya suuqa bariga africana waa ka mid home integrationkana waa ka mid wixii kaloo ama badda cas ama meelo kale ka yimaado economic muxuu ahay forum ana waa ka mid insha allah ilaahay ilinkiisa dhismaha dekedda oo maanta la daahfuro qaybtii koowaad ayaa waxaa dhiman qaybo kale oo lagu ballaarinayo dekedda iyadoo shaqaynaysa maraakiibtana ay ku soo xidhanayaan waxaana qorshe ahaan ku kacaya dhammaan dekedda iyo qaybaheeda kala duwan lacag gaaraysa ilaa saddex boqol shan iyo labaatan milyan oo dollar oo iminka ay qayb ahaan gashay in gaaraysa boqol iyo konton milyan oo dollar nuux muuse birje v o a garaaca
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington magaalada hargeysa ee caasimada somalilanna waxaa maanta ka bilaabmay howlgallo ay guddiga ansixinta ururada siyaasigaa ay ka bilaabeen oo ay ku hubinayaan xarumaha amaba xafiisyada ururada cusub warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakule
maantu ay taariikhdu tahay laba-iyo labaatanka bisha oktoobar ee sannadka laba kun laba-iyo labaatan qoraal ka soo baxay guddiga ururada siyaasadda somalilan iyo ansixinta asxaabta ayaa waxaa lagu sheegay in maalinta berri ee saddex iyo labaatanka bisha oktoobar in ay dhici doonto fulinta hubinta xubnaha ugu yaraan kunka qof ah ee ururada siyaasadda uga diiwaan gashan gobolka maroodijeex haddaba maanta oo xubnaha guddigu ay kormeereen islamarkaana hubin ku sameeyeen sida ay u shaqaynayaan xarumaha ururadu ay ku leeyihiin gobolka maroodijeex ee magaalada hargeysa ayaan booqday qaar ka mid ah xarumaha ururadaasi ugu horraynna waxaa hadda aan joogaa xarunta urur siyaasadeedka horseed ee magaalada hargeysa guddoomiyaha ururkaasi cabdilaahi xuseen iimaan cabdilaahi darawal ayaan la kulmay ugu horreynna waxaan weydiiyey guddidu waxa ay isidhaahdeen aada iyo aad saaka wayna soo mareen waxaan ahayd maalintii ay xarumaha kantaroolayeen xarumaha qaabka ay dee la doonayo in laga kantaroolana horey noo sii siiyeen hage la raaco iyo waxyaabaha loo baahanya la dhiso runtii way noo yimaadeen si fiican baanu kala warqaadanay dee iyagoo qanacsan bay naga tegeen ururada siyaasadda berri laga doonayo kun qof inuu isu keeno siaad ugu diyaar garowde aada iyo berita ah waa madax taabashadii oo maroodi jeex taageerayaasheedu waxay isugu imanayaan stadiumka kun iyo iyo wax ka badan iyo wixii waa magaalada ku dhasho waxaan u malaynayaa iyada inaan wax waliba ka qabin ee ay wax waliba si wanaagsan noogu dhammaan doonaan haddii alla idhaa jaranjartani waa tii ugu adkayd ee lagu qiimeynaya urur siyaasadeedyada inaad ka baxaysaan ama rajaynta erg baad qabtaan wallaahi ismeligii anigu gobol baad ku saaqadaysaa oad ka waayaysaa waayo muddo badan baan dadka la soo shaqaynayay gobol walba waxqabadkaygii baa yaalla gobol walba saaxiibaday baa joogaa berigii dhaweydii aan tegayna mid walba si wanaagsan baa laygu soo dhaweeyay marka aada iyo aad baan anigu ugu rajo weynay inaan inaan mid walba ka helayo shuruudaha layga baahan yahay dhinaca kale waxaa hadda aan soo gaadhay xafiiska urur siyaasadeedka rejo waxaana la kulmay guddoomiyaha urur siyaasadeedka rejo cabdilaahi axmed cabdilaahi dahab ugu horreynna waxaan weydiiyey guddida kulanka ay la yeesheen saaka iyo nuxurkiisa aad iyo aad baad khadar u mahadsan tahay adiga v o daba waxa weeye saaka sida aad sheegtay howlgalku wuxuu ahaa hubinta xafiisyada ururada ku jira tartanka markaa guddigu way bilaabeen alxamdulilah shaqadii si fiican bay u bilaabeen annaga qolooyinkay usoo horreeyeen baanu ahayn haddaynaan ahayn kii ugu horreeyeyba marka wayna soo mareen si fiican bay inoo maarata wixii loo baahnahay oo dhan inoo weydiiyeen waanu guddoonsiinay si wanaagsan wanaagsan runtii ayay arrintaasi u dhacday ilaah baa mahaddaana iskale waa waa marxalad taariikhiya runtii weeye beritoole kun qof baa laydinka raba markaad eegto guud ahaan ururadana afariyo tobanka urur ood ka mid tihiin mid walba waxaa laga rabaa kun qof si aad u diyaarsan tihiin masleediin kunka waa soo saarta insha allah waxaan rajeynayaa horta halkan hargeysa waa xaruntii weyneed weeye muddo dheerna waanu ka shaqeynay urur ahaan taageerayaal badan baanu ku leenahay anagu qaab qabiil uma abaabulnin waxaan u abaabulinahay qaab organisationka hoos loogu dhaadhacay deegaanka degmada tuulada gobolka sidaa loo sameeyey marka muddaanu wadnay dadka ururintooda wadnay dadkeenuna waa dad habaysan oo ku imanaya qaab ku imanaya aanu ognahay waxaan filayaa in ay ka badan doonaan in badan intii la qoondeeyey ay ka badan doonaan taasaan filaya insha allahu marxaladani waa jiiradii ugu adkeyd ama waa fiktii qiimeynta marka la eego
rajo ahaan rajo wanaagsan baan filaynaa insha allahu aada iyo aad waayo ishaa kuu macalina tigaadyada lacda bay soomaaliu tidhaahdaa safka horeaanu kaga jirnaa kuwa la hadalhayo dadkuna maanta markaad weydiiso yaa soo baxay shaarica markaad marto rajo cid soo raaci markaasay tiriyaan taasi maaragtay halkaasay joogtaa tan kale waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa oo ilaah baa mahadda koowaad leh marka labaad muwaadiniinta reer boorame ee sida sharafta leh maalintii dhoweyd ee daraata ahayd isugu soo baxay si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo xadaarad ka muuqato oo aqooni ka muuqato oo dadnimo ka muuqato mashruucaa weynee cuslaa u fuliyey waxaan rajeynayaa gobollada kale inay waddadaasoo kale maraan intaan ku guda jiray sidoo kale socdaalkaygan ururada xarumahooda qaarkood ay ii suurto gashay inaan booqdo ayaa hadda soo gaadhay xarunta urursiyaasadeedka shacabka somalilan waxaana la kulmay guddoomiyaha urursiyaasadeedkaasi shacabka somalilan saleebaan ciise axmed xagle toosiye ugu horreynna waxaan weydiiyey kulanka guddida dhex maray saaka guddidu saaka iyagoo gudanaya waajibaadkoodii shaqo ayay noogu yimaadeen xafiiska ururka shacabka ama aan idhaahdo xarunta dhexe ee ururka shacabka magaalada hargeysa waxay u socdeen inay kormeeraan oo hubiyaan in xafiisku buuxiyey shuruudihii u deganaa ay iyagu doonayeen alxamdulilahi rabbilcaalamiin waanu fulinay shuruudihii kormeerkiina wuu u dhacay si qurux badan buu u dhacay guddoomiya dasi halkale ku weydiiyo beritoole waa maalintii ugu weyneed ee ururada siyaasadda laga rabay kun qof oo madax taabasha ah alxamdulilah si wanaagsan bay u socotaa gobolka awdal oo arrintu ka bilaabantay maalintii khamiistii ilaahay guul buu noogu soo dhameeyey waananu keennay dadkiina laga rabay iyo ka badanba waxaan rajaynaynaa guushii mid ka weyn inaanu haddii alla ka dhigo haddaanu nahay ururka shacabka somalilan inaanu ka soo hoyn doono berito hawshaas oo aanu ku qaban doono dadka isugu keeni doono garoonka caligadh leh oo ka soo horjeeda beerta xorriyadda rajaynteelagbaad guud ahaan qabtaa inaad ka gudubtaan shuruudaha
rajada ilaahay baa aanu aaminsannahay o annaga dadaal baana la faray waxaana la faray inaanu raacno dariiqa iyo broseska ay guddidu dejisay waxaan filayaa ilaa iyo hadda inaanu fulinay shuruudihii la rabay khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey oo inala socodsiinayay jacfar kuukaay
waa dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka barnaamijka waxaa toddobaadkan iigu martiya doctor aadam ibraahin awxirsi oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalk soomaaliya wasiirka waxaannu kala sheekaysan doonnaa mashruuca ay wasaaraddu dhowaantan bilowday ee lagu dhiraynayo waddanka oo idil geedkii ugu horreeyey ayuu shalayto madaxweynuhu ku tallaalay magaalada muqdisho iyadoo sida wasiirku uu noo sheegayna ujeeddadu ay tahay in malaayiin dhir ah lagu tallaalo guud ahaan waddanka soomaaliya si looga hortago isbeddelka cimilada iyo weliba abaaraha soo laablaabta mudane wasiir marka hore ku soo dhowow barnaamijka martida makarafoonka marka xiga warbixin guud naga sii mashruucan aad bilowdeen waa mahadsan tahay horta barnaamijka waxaa dhaariyey oo daah furay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud initiationka wasaaradda iska lahayd iyo bilowga maxaa la yidhaahdaa wakti badan baan yaan ka fikiraynay inaan inta bilowno si loo dhamaystiri karo aan u dhamaystiro waa barnaamij geed beeris ah oo sida uu madaxweynuhu yidhi doctor xasan sheekh maxamuud ku bilaaban doona in malaayiin geeda ah sanadka soo socda iyo kan inta ka dhimanba tallaalidooda la bilaabo iyadoo loo jawaabayo cimirada isbedelaysa adduunka weliba dhinaca soomaaliya sii xumaanaysa shafkana saaraysa iyo xaalufinta hoos ka socota ee dalkeena ka dhacaysa dowlad la-aanta awgeed iyo shuruucdii oo oo jilicsan awgood marka barnaamijkan waa barnaamij la doonaya in soomaaliya looga beero geedo badan oo malaayiin ah haddii aysan balaayiin ahayn oo haddii ilaah ilaahay idmaayo kaymihii dib loogu sameeyo oo weliba la kordhiyo kaymaha bacdamaa ay sii kululaanayso heerkulka adduunka uu sii kululaanayo oo marka abaarihiina ay soo noqnoqonayaan waxaanu doonaynaa qaab loogu babac dhigo arrintaas ayada ah in la helo marka barnaamijkan dib u cagaarinta soomaaliya ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu shalay daah furay halkaasuu daaran yahay
waayahay waanu iman doonaa mashruucan hadda aada bilowdeen laakiin in dhir la beero wasiir marka hore waxaa ka horeysa in horta la joojiyo xaalufinta iyo jarista inta yar ee hadda sii hartay maxaa siyaasada oo idinkaga yaala jarista dhirta cusub
maalindawood wasaaraddeeda waxay la kulantay xereeraha guud xafiiskiisa ayaan kulan yeelanay waxaanu doonaynaa inaan shuruuc waa jirtay oo kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalki bishii november baaba yay soo saareen maxaan ku rahda ciidamadii dalka qabsaday xukunkiisa ee militariga ahaa shuruuc bay soo saareen sharciga ugu horreeyey ay soo saareen baa waxaan umaleya sharcigii lixaad ay soo saareen ba inuu ahaa joojinta dhuxusha iyo jari jarista dhirta iyo dhoofinta xayawaanka maaragtay soomaaliyeed ee ugaarta marka sharci lamber lix baa la yidhahdaa sharci lamber lix marka dowlad federaalna maanu ogeyn maxaa la yidhahdaa maxkamadahan civiliankana maanu ogeyn nimankaas dee niman gacan bir ah iska watay ahaayeen oo sharcigoodu uu xiiraayay ahaayeen marka inagu inagoo hadda la jaan qaadayna nidaamkeena cusub ee jamhuuriyadda saxaada ee dimuqraadiga ah iyo dowladahan kala daadeg daadegsan oo lakabyada kala duwan ah waxaanu doonaynaa sharci ilkale laakiin si lana dabaqi karo inaanu kasoo saaro oo kiina waafaqsan laakiin maxaa la yidhahdaa si practical hadda u shaqeyn kara oo soomaaliya ka shaqeyn kara si haddii ilaahay idmaayo loo xafido dhirta jaristeeda shar looga soo saaro weyn oo maxaan ku rahdaa lagu la fulin karo oo la dabaqi karo iyo dhoofinta ugaartaba marka aan su-aashaada dhinac kale uga soo dhawaado oo ah maxaad geeda beereysaan kuwii horaaba la jarayaaye inagoo gacan jarista ku joojinayna ayaan doonaynaa inaanu geedihii kale ku fufino oo aanu ku beerno hadduu ilaah idmo
wejigii koowaad baad shalay daah furteen ee magaalada muqdisho baadna ku bilowdeen wejigaasi muddo intee la-eg buu soconayaa meeqo geed ayaadna damacsan tihiin in aad ku beertaan innaga hadda waxaanu isleenahay targetka nada ko targetkaya koowaad waxaa weeye toban milyan dowlad goboleedyadoo dhan iyo dalkao dhan baa la geyn doonaa hadduu ilaahidmo beerista waxaa jira gidaarka weyn ee africa kayn la yidhahdaa jirta oo aanu doonayn hadda inaan ku biiro oo si dadban africa u dhex maraysa oo kayn ah oo haatan soomaaliya ay doonayso inay ku biirto mid kale oo hal abuurka cagaarinta bariga dhexaana waa jiraa oo aanu quudarraynayno isagan inaanu maaragtay aanu si siyaabaha kamid a u gacan togaaleyno marka inishiyeeshinadaas halabuur hal abuuryadaas caalamiga inagoo ka faaidaysanayna iyo shirkan hadda november bilowgeeda soomaaliya ay tegi doonto oo la yidhaahdo kulanka siixayaasha cop twenty seven la yidhaahdo oo ka dhacaya sharmasheekh masar oo aan geyn doono magdhowraadsasho bacdamaa aynan inagu wax ka kululayn cimilada adduunka islamarkaana mashaqadeedii ay inaga shafkana saartay halkaa wixii aan ka helno iyo waxyaabihii kale oo ama aanu africa la wadaagno ama aanu la wadaagno wadamadan kale ee juqraafi ahaan aanu isu dhownahay baanu doonaynaa inaanu isku darno marka toban milyan waa target keliya koowaad laakiin bilyan iyo ka badan baan noo socnaa haddii uu ilaaha idmo soomaaliya o dhanna waa laga dhigaya xamar waa calaamad geedka yani yani muwaadinka koowaad the head of state weeye geedkii koowaad ee tobanka milyan buu tallaalay maxaa la yidhahdaa maaragtay horey bayna u soconaysaa muwaadin waliba inuu mid tallaalo ama laba ama saddex baanu yaanu doonaynaa dhinaca kalena barnaamijyo kaymayn ah inaan ku garab wadno ayaanu doonaynaa oo aan meelaha qaar dooxooyinka xirayno oo aanu ka dhigayno maxaan ku rahdaa biyo xireenno oo laga dhigaayo dhinacyadana kaymo looga samaynayo Ka- ama hala dib ha loo abaabulo hala yagleelo dib ha loo dhiso kaymihii eh, maxaa la yidhahdaa eh, baabay ee lagu ogaa meelahooda bacdama ay u roon yihiin eh, habitaadka oo isla geedihii ka lumay haloo dib ha loogu dhileeyo ama meelaha awalba bidaarta ahaa hadda ha la sameeyo oo eh, eh, kaymayn hor leh ha laga sameeye waxyaabahaas eh, goolashaas waaweyn ayaanu maskaxda ku haynaa waayahay Eh, dabcan in eh, dhirta eh, la beero eh, waa wax sahlan oo la bilaabo hawsha laakiin arrinta ugu culus eh, waxay tahay in horta bulshada la fahansiiyo muhiimadda geeduhu ay leeyihiin laguna qanciyo islamarkaana dhaqanka faafinta eh, dhirta iyo dhowristeeda dadka eh, lagu wacyigeliyo Eh, ma bilowdeen inaad bulshada wacyigelisaan ka hor inta aadan bilaabin hawsha dhiraynta ah En sida aan sheegay waxa weeye jacfar w- waa runta waana su-aal fiican oo meesha ku jirta En baraarug baa hadda socda eh, xamarna aada uga socda puntland iyo galmudug oo aan booqdayna ka socda iyo jubbaland oo aan aada xogogaa lagu ahay deganahna Eh, baraarug ku saabsan en dhibaatada ay leedahay eh, nabaad guurka uu leeyahay iyo maxaa la yidhahdaa baabi'inta kaymaha aada baa loogu baraarugay wax ka qabashadana hadda waa lagu baraarugayaa culimadii baa haddana garab socota oo ka hadlaysa waxa weye dhalinyaradii aad bay u kacday jaamacadihii baanu ya- yaa noloshooda koonay si arrimahaas ayaga ay uga hadlaan waxaanu hadda ka shaqaynaynaa yani eh, kacaan eh, hor leh oo la doonayo in eh, maxaa la yidhaahdaa laguna dhaleeceeyo jarista geedaha iyo iyo xaalufinta iyo ugaargalidda iyo maxaan ku idhahdaa maaragtay eh, bad wasakhaynta iyo backa buuxinta ma- yani meelaha ay aysan mudnayn Eh, dhinaca kalena aanu dadka u jeedinayna inay eh, geedaha beeraan oo hadduu ilaahay idmaayo ay kaymaha ka faa'iidaystaan oo badda lagu sariiro mangrooveka eh, geedkan la yidhaahdo oo oo la tijaabiyey oo loogyahay inuu inuu cusbadana ka bixi karo eh, maxaa la yidhaahdaa uu nacti badanna u leeyahay eh, hawada marka int- waxaa so- waxaa kulansan eh, rabitaankii dadka soomaaliyeed baraarug guud oo adduunka ah shaqadan kale oo africa ka socoto oo the great green wall initiative iyo midkan inagu aanu leenahay oo madaxweyneheenu bilaabay oo ah arrinta yacni shafkeeda udubdhaxaadkeeda midka madaxweynuhu bilaabay weeye iyadaasaan ku socon doonaa waana sii kordhinaynaa Een, baraarujintaasna way socotaayo waxa weye abaarihii baa dee sanad walba dhacaya hadda Een, markii ay toban sano ka hor toban eh, soddon sano ka hor tobankii sano marba abaar dhici jirtay Ee, marba way soo dhawaanaysay hadda in afar xilli roobaad oo la sugaayo ay maxaan ku rahdaa meesha ka baxaan bay maraysaa Een, marka baraarugaas wuu jiraa sidii aan u noolaan jiray oo soomaalida u noolaan jirtay oo geela loo dhaqaaleysan jiray oo eh, yacni maaragtay hal walba eh, boqolka geed loogu oodi jiray oo maaragtay eh, maxaa la yidhahdaa biyaha la isaga isticmaali jiray oo way sii yaraanaysaa hadda biyo aan weligood burin baa guray Eh, meelaha meelihii xataa ay ka iman jireen biyaha baa ya- abaara ka dhaceen ama eh, maxaan ku rahdaa laga yaaba in la isku dayo in la leexsado marka waa arrintan arrin dhimasho iyo nolol udhexaysa weeye dadka Wey.
soomaaliyeedna inaguna hadda waan u bilownay inay fahmaan waana waana kor baanu u qaadaynaa ka warhaynteeda hadduu eebeen waayahay eh, wasiir waxaa jira geed eh, eh, soomaalidu ay magacyo kala duwan u taqaano oo dadka qaar ay geed jinni yidhaahdaan dadka qaarna eh, eh, cali garoob ay yidhaahdaan oo wadankiiba qabsaday eh, dhul fara badanna ee ku faafay geedkaasi dadka eh, arrimaha beeraha yaqaana waxay sheegaan inaanu jirin wax nacfi ah oo uu leeyahay eh, laakiin uuba leeyahayba dhibaato uu ku sababayo eh, bii'ada iyo deegaanka Eh, geedkaasi maxaad isaga eh, ka qaban kartaan
Een, horta marka ugu horeysa geedka in la ogaado wey cali garoob baa la yidhahdaa Een, wuxuu ku jiray eh, bakhaar tijaabo oo kamid ah bakhaaradii wasaaradda beeraha berigii dowladda burbureysay meelo yaryar baa la rabay in lagu eego oo experiment lagu qaado oo hadduu dugaag noqdana la celiyo la- la tuuro haddii oo la gubo hadduu dugaag noqon waayana hadduu ilaahay maayo maaragtay bal la nacfisadaa la isku dayaayay oo cilmi baarayaal soomaali ah oo xirfad aada u sare leh baa gacanta ku hayay marka sida koronaha uu ufakaday oo kale uu ufakaday markii dagaalka burburka uu dhacay jawaamadii siirkiisa ee abuurkiisa ku jiray baa banaanka ku daatay yacni laanimo laanimo laan bay fuushay inaanu cirib tiraan doonaynaa kaas oo soomaaliya maaragtay laga laga laga maxaan ku raha baabi'iyo laakiin hadda waxa weeye waktina looma hayo xaaladda aan ku jirno awgeedna waxa weeye maaragtay inaanu kuwo kale ka garab wadno oo jaristii joojino oo isaga haddii wixii laga dhigin kara laga dhigto weye laakiin geedkaasi waa geed dugaag ah oo geedaha geedaha cuno oo bay'adda cuno oo dhibaataa si khaldanna ku fakaday Way.
kii horeba oo oo la- laab laab ka fakaday weye kaa Way.
marka ishaanu ku hayna hadduu ilaahaydba waa- waana la ciribtiri doonaa Eh, ugu dambayntii eh, geedaha aad eh, tallaalaysaan eh, ma jiraan geeda cayiman oo idiin magacaaban oo nacfina leh marka laga soo tago in isbeddelka cimilada ay ka hortagaan abaarihii ay ka hortagaan roobkii ay soo jiitaan xoolihii ay ka faa'iidaystaan ma jiraan geedo kale oo nacfi leh oo dadkuna ay ka faa'iidaysan karaan iyadoo bii'adu ay ka faa'iidaysanayso oo hadafkiinu uu yahay in aad tallaashaan mise geed walba oo aad fursad u heshaan waad tallaalaysaan
inagoo jacfarow ka fogaanaynaa mashaakilka hadda aan sheegay aan caligaroob ka sheegay ayaa waxaa go-aanka iyagu yahay inaan ku adkaysano kuwii aanu niqiinay oo oo soomaaliya ka bixi jiray oo mid waliba meeshuu ka bixi jiray dib loogu sameeyo madaxweynaha jamhuuriyadda shalay raqay buu tallaalay geedku tallaalay raqay buu ahaa waa geed aynu naqaan oo aan nacki xumana keeni karin miro iyo har iyo wax walbana leh marka khubaraa joogta arrintaas ayadaa eegeysa quricii iyo mareerkii iyo maxaa la yidhaahdaa geedihii kale anigu aqoon geeda malihi oo waxyaabihii aan bartay geedaha kamid ma ahayn laakiin waxa weeye waa waan sii baranaya maalin maalinta dambaysa waan kusii dhawaanaya laakiin waxaa igula taliyaa hadda la ii sheegaa waxaa la tallaalaya inay yihiin geedihii horey noogu joogay iyo kuwo la hubo oo oo maxaan ku rahdaa boqolkiiba boqol la hubo inay nacfi maaha aanay ka imanin wax dhib ah
aad baad umahadsan tahay wasiir
salaam
dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa doctor aadam ibraahin awxirsi oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalk soomaaliya tan iyo intaynu mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxayna la socodsiinayaa cabdixakeen maxamed shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweenayda adduunka ugu dheer oo markii ugu horreysay nolosheeda diyaarad raacday waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay dee markii ugu horreysay inay duushay xagga ay u raacday weliba sida ay ku suurto gashay oo iyaduna la yaab leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloo dhegaystayaal aan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa nin habla dhammaantood wada hilaajo haasawe kay tahay gureen xaggoodo
xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan
nacab quraba maha cadowbuu ka dambeeyaa laakiin dadku nacabkii ayay la yaaceen nacabkaasi derbiyada jiidhaya sida uu ku imiye weliba suugaan kaleba waxaa inooga warrami doona oo barnaamijkaynugula caweyn doona abwaan cabdiraxmaan xaaji barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale dunida waxaa ka jira buug lagu diiwaangeliya dhacdooyinka la yaab kale ee dunida ka dhax amaba dadka la yimaada hiba u gaar ah oo eebba ku galladay iyadoo ashkhaastaasina ay ka mid yihiin dadka dunida dharar ahaan ugu dhaadheer amaba kuwa ugu gaagaaban oo iyaga marka qiimayn amaba cabir lagu sameeyo kadib lagu diiwaangeliya buuggan waxaana ka mid a dadkaasi haweeneyda dunida dharar ahaan ugu dheer oo haatan uun la sheegay inay markii ugu horreysay nolosheeda diyaarad raacday arrintan oo sida ay ku suurta gashay iyo weliba farsamada la sameeyeyba ay noqdeen kuwa haweenaydaasi lafahaanteeda iyo weliba bulshadaba lama filaan ku noqday haweenaydaasi oo sheekadeeda ay warbaahinta dunidu maalmahan wax ka qorayeen ayaa waxaa sheekadeeda inoo haya islamarkaana aan barnaamijka caweyska ku soo dhoweyn doonaa waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac wagaag cabdixaafid sheekadan aad baa loo hadalhayaa maalmahan dabcanna dee iyadoo marka hore gabadha la yaab lahayd ba haddana sheekadeeda iyo safarkeeda aada loo hadal hayaa bal ugu horreyn haddaad anagii dhegeystayaasha faahfaahin naga siiso gabadhani waxay tahay iyo weliba magaceeda cabdixakiinow eh, gabadhan eh, magaceeda waxaa la yidhaahdaa rumaysa eh, gelji asal ahaan waxay ka soo jeedaa dalka turkiga waxay degan tahay magaalo la yidhaahdo karabuk oo ilaa laba boqol oo kilomitir ama eh, boqol iyo afar iyo labaatan eh, mile eh, dhinaca waqooyi ka kulaasha eh, magaalada ankara Mhm.
waa gabadh shan iyo labaatan jir ah waxa aanay baratay culumta i t-ga loo yaqaano waan gartay dabcan cabdixaafid waxaa la sheegay gabadhan inay tahay haweeneyda adduunka dharar ahaan ugu dheer En, dabcan safarkana way gelaysaa En, intaanaa bal u gelin intay safarka iyo see u gashay En, dherarkaygu intuu leegyahay gabadhan maadaama tahay gabadha ugu dheer
cabdixakiinow eh, gabadhan eh, dherarkeedu waxa weeyaan eh, laba dhibic shan iyo toban eh, mitir amaba eh, toddoba feet marka eh, waa naag eh, aad u dheer waxa aanay ka diiwaan gashan tahay eh, buugga lagu qoro eh, dhacdooyinka cajaa'ibka ah ama arrimaha uu qof sameeyey ee aan qof hore u samaynin ama Mhm.
qof eh, xirfad uu leeyahay oo aan qof kale lahayn marka hiba u gaara oo qof kale uu leeyahay waa hagaag En, si fiican waaga cabdixaafid waynu garan karnaa qofka dhararkiisu inta aad soo tilmaantay uu leegyahay oo dharar ahaan intaa leeg iyada diyaaradda aynu garanayna kursigeedu intuu leeyahay de waxaa laga yaabaa markaad fadhiisatay xilliyada qaar inuu jilbaha kaa qabtaba kursigu En, siday ku suurto gashay gabadhan inay safarto ay diyaarad raacdo
horta cabdixakiinow eh, waxaa jira inaynu marar badan maqli jirnay eh, dad eh, maasha allah cayirsan oo marka ay basaska raacayaan la yidhaahdo laba kursi eh, haddii eh, ilaahay idmayo eh, eh, kiraysta oo eh, la- laba kursi loo qabto sidoo kale xataa Mhm.
diyaaradaha laftooda dadka qaar ayaa laydhahda cabdixakiinow laba kursi eh, eh, qabsada maadaama dee ay cayilan yihiin maasha allah amaba qaybta hore ee diyaaradda ee loo yaqaano first classka ee fuula laakiin gabadhan eh, dherarkeeda awgeed eh, cabdixakiinow markii ugu horeysay ay duulaysay waxaa loo sameeyey in oo ay u samaysay diyaaradda eh, turkish airline eh, la yidhaahdo in eh, kuraasi qayb ka mid ah Mhm.
inta iyada loo qabtay kadibna sariirahan cabdixakiinow dadku marka ay daawacmaan ama qof cusbitaal magaalo ku yaala magaalo kale loo duulinayo eh, Mhm.
eh, eh, la saaro in loogu dul sameeyo oo halkaa siid beelkii ama xiisaankii eh, dee qofkuna xitaa xilinayay iyo qalabkii wax dee u dhan Mhm.
sidii qofku diyaaradda uu raacayo oo kale eh, sariirtaa eh, loogu sameeyo sidaasaana eh, loo dhoofiyey saasay ku suurto gashay waa hagaag En, arrinka haddaba isweydiinta le waxa weeyaan waxay sheegtay inay markii ugu horreysay safarta ay tahay halkay u safartay u baxday Eh, cabdixakiinow eh, gabadhan rumaysa eh, waxa ay ka safartay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiyay waxa aanay u safartay eh, eh, san francisco oo ku taala eh, maraykanka diyaaraduna waxa ay qaadanaysay duulimaadkeedu saddex iyo toban eh, saacadood wagaag markaa saddex iyo tobankaa saacadood qiyaas ahaan da fadhi ma jiro way jiifaysaa iyadoo jiiftuma diyaaradda ka degaysa Ah, de- de- de- waxaaba horta nasiib bale cabdixakiinow Mhm.
in dee gabadha eh, seven feedka ah dee waxaanu maqli jirnay eh, ninkaasi waa seven feedo markii militariga la qori jiray nin seven feed oo dheer laakiin dee gabadhan seven feedka ahee haddii ay maanta baasida cayaarayso tiigsan balaahay dalka eh, baaska lagu ridaya eh, uma baahateenba cabdixakiinow inay boodo Aad iyo aad.
baalkaa loo sameeyey ee kuraasada loogu dul xidhay ayay saddex iyo tobankaa saacadood ee dabcan fa- ee ay- ay sii fadhiday waxaa loo sameeyey dabcan wixii kale ay u baahneed hadday dee musqul u baahato oo kale iyadoo halkeeda joogta ayaa lagu habaynayaa Mhm.
cabitaankeeda cuntadeeda laakiin muhiimaddu wuxun bay ahayd in gabadhan ee la dho- a- ay dhoofto dee farxadna cabdixakiino way u ahayd markii ugu horeysa ee ay dhoofto aad iyo aad waa hagaag En, cabdixaafid en, saad xagga horeba kusoo xustay waxay ka mid tahay dadka lagu diiwaan geliyo buugga dhacdooyinka la yaab kale adduunka lagu diiwaan geliyo waana haweeneyda ugu dheer en, dumarka adduunka En, da-deedu intee laegtay gabadha Eh, cabdixakiinow ma weyna Eh, gabadhan eh, toddobada fiid ah da-deedu waxa weeyaan shan iyo labaatan jir waa inan eh, dhalinyaro ah oo shabad ah way kortuunta markaa sigala kuma garatide xagga rabbunbaa ilaahay dhararkii u bixiyey waa hagaag En, soo baxday en, markii ugu horreysay taariikhda waa u suurto gashay inay safarto diyaaraddaa saddex iyo tobanka saacadood en, soconaysay soo raacday En, eh, ma hadashay oo ma ka hadashay safarkaas ay gashay iyo weliba en, eh, socdaalkeedaasi haahey cabdixakiinow ay ka hadashay iyada oo weliba si aad eh, ka dareemayso eh, maxaa la yidhaahdaa eh, wejigeeda eh, soo jiidasho leh oo qiira ku jirto farxadina ay ka muuqato waxaanay sheegtay in ay dee dherarkan ay leedahan iyo magacan ay leedahay ay ugu shaqayn doonto oo ay ugu hadli doonto dadka dhibaatooyinka iyada oo kale iminka haysta qaba waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay dee markii ugu horreysay inay duushay gabadhan korniinka dherarka ayaa dee wax kasi yihiin sidoo kalena dadku markay dheeraadaan waad garanaysayo dee qaabkii dee loogu talagalay qofku markuu dhaafo kolley dhinaca dhabarkana laf dhabartana waxbay ka qabtaa marka waxay sheegtay inay dadka sidiidaas oo kale dhibaatooyinkaasi haystaan cabdixakiinow ay wax la qaban karto tan kale ee cabdixakiinow xasuusta mudan ee iyaduna u baahan inaynu carabka ku dhufana waxa weeyaan ninka adduunka ugu dheer isaga laftiisuna waxa uu ku nool yahay dalka turkiye magaciisana waxaa la yidhaahdaa suldaan kosen waxaana isaga dherarkiisu yahay laba dhibic shan hal mitir ama sideed feet iyo weliba laba dhibic sideed inch weeye marka hahe ayuu waxoogaa ka dheer yahay inantan iminka aynu sheekadeena sheekadeena hayna ee rumaysa gelji
wagaag dee markaa dalka turkiga ha laga warhayo weeyaan markaa mar haddii ninkii ugu dheeraa iyo gabadhii ugu dheereedba adduunka ay halkaa ku sugan yihiin cabdixakiinow dalka turkiya ha laga warhayo soomaalida waxay odhan jirtay magaalada ceerigaaba ha laga warhayo oo dadku ma garanaysa waxoogaa maasha allah cibriga ilaah u barakeeya halkana dee dherarkii ayaa dee turkiga dee dabcan waa waa in laga fikera u baahanta cabdixakiin mara waaxid cabdixaafid aad iyo aad baanu kugu mahad celinayna waxaanu ku leenahay mar kale cawaysin wanaagsan adaa mudan cabdixakiin soo dhawow markana aynu wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan maxamed anuur griig iyo weliba faaduma axmed
nin habla dhammaantood wada hilaajo haasawe kay tahay gureen xaggoodo adnaa ku hanweyno waxaanahay ku haybshee may hagar baxda adnaa ku hanweyno waxaanahay ku haybshee may hagar baxda kalgacal may hidin kartaa taa kulo hido may huri kartaa hahey kalgacal may hidin kartaa
aad baan uga xumahay dhegaystayaal inaan idiin dhammaystiri waayo heestaasi ee codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaadhsiinayeen maxamed nuur griig iyo weliba faaduma axmed dhimbiil haatanna aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale ee barnaamijkeenna caweyska washington haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanaada ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysi ay wariyahayaga sagaal mustafa xasan nuur magaalada hargeysa kula yeelatay abwaan cabdiraxmaan xaaji kaasoo uu kaga warramayey waayihiisa fanka waxaana uu qaybtani nagula wadaagi doonaa qaar ka mid a heesaa uu curiyey gaar ahaan qaar haatana bulshadu ay ay aad u adeegsato waxaanan idii kala bixi doonaa sagaal mustafa iyo weliba abwaan xaaji waxaa jira hees muddooyinkii ugu dambeeyey qabsatay dunida gaar ahaana soomaalidu ay aada maxaan idhahdaa u isticmaalaan Mhm.
oo ay u jecel yihiin Mhm.
oo cid waliba ay isticmaasho Mhm.
waxaa la idhahdaa nacabku derbiyada ha jiidho Abshiilo.
Een, heestaasi maxaad ka Mhm.
samaysa
Een, sida xaqiiqda ah Mhm,
heesaa qaarna iyagoo erayaabay curtaan Mhm.
oo dhashaa mhm, qaarna iyagoo laxana haye waxaa laga yaabaa milxamiintu mhm, inay sameeyaan dhawaaqa uuno mhm, oo erayo caadiya soomaaliya intay ku ku guraan mhm, ay ma dhow yidhahdaan heesa lagu ah laygu guro haye oo heestu ay laxan kusa- ka bilaabanto mhm, qaarna inay iyagoo wada socda mhm, ay ay heesaa un kamaan baa laga yaabaa waxaan joognay oo, guriga eh, ustaadka weyn musishanka maftuux Mhm.
maxamuud ducaale cadceed mhm, waxaa la wadayay heese kale oo la laxamaynayay haye had iyo jeerna dadka eh, suugaanta sameeya iyo dadka eh, laxanka sameeyaaba way isgodlaan mhm, oo iminka haddii abwaan uu uu hees samaynayo oo uu kula wadwadaago waxaa laga yaabaa adna inaad guuxdo oo aad garanaysa aad godlato mhm,
sidii laxankaga wadwadeen ba anna waxay noqotay inaan horta laxan isku dayo haye heestu laxan bay ku timi haye Eh, saasaan ku bilaabay Mhm.
damba maanigaa ka yeesha maanaa dumar kale u heesa mhm, docdaada macaan ka baada markay kooraska marayso koorasku waa inta heesta lagu soo celceliyo mhm, ayaa waxaa ah, istusaaleeyey in bal eray mhm, ma garanaysaa muhiima mhm, ama wax dadku qaban karaan mhm. aad ku inaan ka darto dhigo markaasaan ku daray nacabku derbiyada ha jiiro haye eh, cadowgu darajada ha waayo mhm, marka nacab quraba maha cadowbu ka dambeeyaa mhm, laakiin dadku nacabkii mhm, ayay la yaaceen haye Eh, waxaad moodaa boob xo- dadka xanuunaysa inay u xoqday inaad taabato haa haye Eh, si kale haddaan u dhigno mhm, eh, waxaa shayga marka la wadwado ee dad xiiseynaya jiraan mhm, waxaa laga yaabaa dad kale oo eh, yacni kasii jeeday inay usoo jeedsadaan mhm, Eh, heestu fursadaha ay heesaha kale aanay helin iyadu ay heshay waxa weeyaan waxay noqotay hees loo adeegsado siyaasadda haye haddana waxay noqotay hees loo adeegsado sportiska haye mar kale waxay noqotay hees loo adeegsado iska caabinta haye Haye.
ya een, waana sababta aada qoraalada ugu arkayso dadkoo isticmaalaya aada ugu arkayso Mhm.
Eh, nacabka derbiyada ha jiro markaa sidaasay Ku timid.
maadaama oo bahdii sportiska iyo bahdii siyaasaduba ay isticmaalaan iyo bahdii fankuba Mhm.
een, meelaha een, een, eh, social mediahana waxaad moodaa in dadku ay Mhm.
hal mar ay qaateen oo isla wadaageen Mhm.
Eh, saasay heestaasi markaa ku noqotay Mhm.
een, hees aada loo xiiseeyey waxaana moodaaba inay heesihii ka dambeeyey oo dhan Mhm.
xagga nacabkeeni ku jihaysay aad baryahan dambe heesuhuba dhinaca nacabka bateen dhegaystayaal heestaasi nacabku derbiyada ha jiidho iyo xariir axmed iyo sidoo kale najmo nashaad ayaan idiin soo gudbinaa dhegaysa haboon
dhamba maniga ka yeesha waana dumar kale u geesa ducdaada macaan ka baada
dadalmaniga dadalka dadalmaniga yaadaysta maana duni kalaba dehda oo dadba maana kulama seeya
dhamba maniga ka yeesha maana dumar kale u geesa ducdaada macaan ka baada
dadalmaniga dadalka dadalmaniga yaadaysta maana duni kalaba dehda oo dadba maana kulama seeya
markaan ku dayin ku dayin dayaan dayoogo dawoy farxad baan dareeme dawoy farxad baan dareeme
ishqigan heegadaa tawaafay aadaa nuurkiisa daaray aadaa nuurkiisa daaray
markaan ku dayin dayin dayaan dayo dhawoy farxad baan dareeme dhawoy farxad baan dare dareeme ishqigan heegadaa tawaafay aadaa nuurkiisa
nacabku nacabku darbiyada ha jiro cadow cadow cadow darajada hawaaye nacabku nacabku nacabku darbiyada ha jiro cadow cadow cadow darajada hawaaye cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal
nacabku nacabku nacabku darbiyada ha jiro ha jiro cadowgu cadowgu cadowgu darajada ha waaye
waa hagaag heestaasi nacabku derbiyada ha jiidho haddii aynu intaasi kaga nimaadno weli bartanka waxaynu kaga jirnaa dhegeystayaal barnaamijka kula caweyska washington ee v o a abwaan cabdiraxmaan xaaji ayaana marti ku ah abwaan inta badan abwaaniintu waxaa jira qof ay dhanka fanka ay kaga daydaan ama ay jecel yihiin ma jiraan abwaaniintii hore abwaan aada jeclayd fankiisa amaa taageeri jirtay
ha boqolkiiba boqol waxaanan cidnaba la masayn karin oo sugaantiisa falsafadiisa fikirkiisa aragtidiisa intaba aan aan aada u jeclahay maxamed ibraahim warse maxad raawi maasha allah waa hagaag heestaasi damiirkaana iskale see ku timid heestan damiirkaana iskale waxay ku timi eh, nimaan saaxiib nahay oo xaaladiisa ila wadaagay Mhm.
eh, waqtigaa wadanka turkiga joogay ayaa anagoo wada hadlayna Mhm.
isna safar buu ku jiray taleefon saarnaa eh, xilli aan waqti wanaagsan hayay baanu ishelnay isagoo toosho jacayl iga warramaya Eh, misna is adkayntu aanay ka maqnay ayaa ay heestani ka dhalatay korka dhamac laga dadiya dhaaxaan dabin soo galo anigu doog horaan qabaa haye waxaan dulucsii ridnayn iyo beerla xawsi ima dagoo dabuub kuma saaqmi karee jacayl dumar baan aqaan haye dulqaada waan karaa Mhm.
dambaysana waan xishaa Mhm.
waxayse aniga ii daran dantayda ma dhaafsadee Mhm.
dadaalka waxaan gabaa Mhm.
markaa daacaday luntoo Mhm.
damiirkaana iskale
cid kale lama laha Ah, sidaan doonaan yeelaya weeyaan ah, intaynaan ka gudbin weliba Mhm.
nin caliraab la yidhaahdo Mhm.
oon saaxiib nahay Mhm.
ayaa wuxuu yihi heesti jawaabteedii baan hayaa haye Eh, wuxuu yidhi eh, ogow hadal dalabla iyo Mhm.
dhaaxaan dood jaban maqlo Mhm.
ilantii baa tiri buu leeyay marka ogow hadal dalabla iyo dhaaxaan dood jaban maqlo Mhm.
anigu uma duro si fudud haye waxaa daaha saartiyo beernugeelku ima duro dareenkaagaan oge Mhm.
jacayl dumar yaa ku baray
horeba maad arag way kala duwan yihiin jacaylada dumarku iyo dulqaadkuga waa sadka dalaalnima waa caqliga wixiise adiga kuudana dareed kama soo heshide Mhm.
jacaylku wuxuu dagaakashi kula duubantee dooqaaga anaa iskale
waa qasabku islaam Ah, ayuu sameeyey. marka heesta cabditax markaas soo saaray waxaa tumayey eh, ayuub haaruun Mhm.
Eh, wa- laxanku waa isla cabdifataax Mhm.
waa idinkaa waa hagaag heestaasi damiirkaana iskale iyo fanaan cabdifataax mukhtaar aynu ku nasanno
Waxaan duluctiridnayniyo berlaxawsiima tago dabuub kuma saaqmi kare jacayl dumar baan aqaa jacayl dumar baan aqaa oo jacayl dumar baan aqaa jacayl dumar baan aqaa dulqaado waan karaa dambaysana waan xeshaa walla dulqaado waan karaa dambaysana waan xeshaa wixiise aniga ii daran dhantayda ma dhaafsado dadaalka waxaan gabaa markaad daacaday lunto damiirkaan iskali damirkaan iskali oo damirkaan iskali
guud ahaana barnaamijkeennii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
Boran caws caws dabolio marbaan dalunku sigto anigu did ma horan qaba anigu did ma horan qaba anigu did ma horan qaba anigu did ma horan qaba darjir darjir lagu hongobiyo dabbaylaha macuudiyo danqaabar ruux isbadiyo dolaal ma noqon kare dolaal ma noqon kare aa dolaal ma noqon kare dolaal ma noqon kare
wahagaag intaasina waxaa ku eg barnaamijkii caweyska washington oo inala socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington idaacaddeenni fiidnimo ayaa haatan gabagabo kusii dhow mar kale ayaynu dhinacii heesaha hore ugu soconaynaa maadaama aynu heestaasi caweyska ugu dambeysay haatan wada dhagaysanaynay bashiir abikar ayaan ka codsanayaa mid ka mid ah heesaha inay noo soo qabto
xiskiyo wadnaha way xambaarsato ubin qaali iyo qalbigay xado ubin qaali iyo qalbigay xado qalbigay xado xaqeeda jira xaqeeda jira jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato ubin qaali iyo qalbigay xado ubin qaali iyo qalbigay xado qalbigay xado xaqeeda jira xaqeeda jira xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaanay axdiga xanaanay axdiga waxaad tahay xurumo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaanay axdiga
heestaasi xanaanee waxaa ku luuqaynaya fanaanka iidle cabdulaahi cali iidle yare waxaana gabagabo ahayd idaacaddeenni fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo